Wasaaradda Waxbarashada, Hidaha iyo Tacliinta Sare ee Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa waxaa buugaagta manhajka waxbarashada dalka ay gaarsiiyeen sideetan iyo laba iskuul oo ku yaala degmooyinka iyo deegaanada maamulka Jubbaland. Buugaagtan manhajka waxbarashada dalka oo loogu talagalay fasallada dugsiyada hoose iyo dhexe ee guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada maamulka Jubbaland ayaa ka kooban maadooyin kala duwan ee ay bartaan ardayda. Agaasimaha Waaxda Manhajka Waxbarashada Dalka ee Wasaaradda Waxbarashada, Hidaha iyo Tacliinta Sare ee Dowlad Goboleedka Jubbaland, Mudane Cali ayaa ka warbixiyay adeegyada waxbarashada ay gaarsiiyeen iskuulada.
Marka koowaad mahad alle u sugnaatay. Kadib waxaan rabaa inaan halkan ku qabto shir jaraa'id oo kooban hore inaan ku faahfaahiyo adeeg waxbarasho oo aan gaarsiinay bulshada reer Jubbaland. Adeegaas oo ka koobnaa buugaagta ay ardada ka dhigtaan casharada fasalka koowaad ilaa fasalka sideedaad oo waxaa ka faa'iideysan doono sideetan iyo laba iskuul buugaagtaas oo gaarayo kun iyo sideed boqol buug oo ka kooban maadooyinka lagu barto dugsiga hoose dhexe waa ognahay buugaagtaas ma kaafeen karaan baahida guud ee jirta buugaag iskuullada ka jirto hase ahaatee haddana waa waxqabad mase tillaabo hor loo qaaday oo looga jawaabayo baahida waxbarasho ee ka jirta deegaanada jubbaland markasta wasaaradda waxbarashada waxay u diyaarsan tahay in agabka waxbarashada ee loo yaqaano teaching learning materials ee asaaska u ah waxbarashada iyo waxbaridda in lala daba istaago ardada reer jubbaland meel kasta ay joogaan buwaagtaas waxay gaarayaan degmooyinka ay ka kooban tahay jubbaland oo dhan waxayna wax ka kaabi doonaan tayada waxbarashada maaragtay adeeg waxbarashada wasaaradda ay bixiso ayay ka geysan doonaan gacan inay sare u qaado